halkan waxaan kusoo dhaweynayaa taliyaha waaxda socdaalka dayib maxamed cismaan caalin dayib soo dhawo
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمورنا في الدين والدين dhammaan waxaan salaamayaa marti sharafta xafladda ka soo qayb gashay iyo saxaafadda aada iyo aad baan idiin salaamaynaa haddaan warbixin yar ka bixiyo muddadii aanu wada shaqaynaynay eges wasiir maxamed doctor maxamed cabdikaboose oo ahayd muddo sanadku dhow dhow xaaladdii dowladda cusub ee isagu matalayay wasiirka uga ahaa wasaaradda ay ku ay ugu timid waaxda socdaalka oo anigu aan taliyaha ka ahay iyo maanta halka ay joogto waxaan odhan karaa waa isu habeen iyo maalin maynaan gaadhin horumarka hay-adi u baahan tahay ee dalkeenna hay-ad waliba u baahan tahay maynu gaadhin laakiin markaan qiimeeyo hay-addaasi anigu aan socdaalka ee aan taliyaha ka ahay iyo ciidankeeda habeen iyo maalin misaalkeedu waxay ujeeddaa in ay horumar imbrove garaysay oo horumar ay gaadhay waaxda socdaalku taasina ay ku timid hogaamintii wasiirka muddadii aan ula shaqaynayn ciidamada kuwii wax lagu kordhiyey ayaan ka mid ahayn tirada ciidanka way korodhay suurtagalna may ahayn tiradii hore ciidanka socdaalku ahaa inuu ku shaqayn karo oo uu ku gudan karo xilka dalka uu hayo aad baanu taa ugu faraxsannahay waxyaalaha la gaadhay bay ka mid ahayd waxaa ka mid ah waaxdu ama wasaaradda waliba waxay ku hawlgashaa waxa ugu horeeya ay hawsheeda ku qabsan kartaa waa gaadiid haba yaraatee gaadiid ma lahayn waaxda sodaal maantana wax lagu caawiyey iyo wax loo hagaajiyey iyo wax loo iibiyeyba toban gaadiida oo dhow-dhow bay leedahay hay-adda waanu ku aradbaxnay waanu ku hawlgallay saraakiishii gobollada joogtay iyo kuwii xarunta joogayba gaadiid ay ku hawlgalaan bay heleen xafiiska aan anagu deganahay waaxda socdaalka xarunta hargeysa ugu yaalla waxa weeyaan xafiis aan u qalmin immigration dal waxaa qorshaheedu dhammaystirmay in xafiis saddex dabaqah oo u qalma xafiis immigration dal matala ee la samayn doono maxaanku dhahdaa hadday raagto bil gudaheed wixii aan tabanaynay bay ka mid ahayd hoy xumaanta xafiiska waaxda socdaalka ee dalka hogaamiya waxaa kaloo noo suurto galay dalkeennu wuxuu u baahan yahay in xuduudaha naga dhexeeya dalalkaanu jaarka nahay la kaantaroodo socotada isaga gudbaysa haddii boqolkiiba boqol la kantarooli kari waayana ogaal badan loo yeesho oo xafiisya laga dhiso muddadaa waxaa noo suurto gashay inaanu lix xafiis ay dhammaystirmaan oo shali ku yaallaan xuduudda inoo dhexaysa etoobiya iyo somalilan xariirad xafiis baa laga dhisay waana la qalabeeyey wajaale sidoo kale ina guuxaa sidoo kale duruqsay sidoo kale iyo laascanood iyo saylac xafiiskaa saylac oo hadda gabagaba ah dhamays- dhammaystirkiisu ayuun baan qalabaysnayn inta kaleba way qalabaysanyihin balaanku wuxuu ahaa in lagu hawlgeliyo ciidanka socdaalku inay xuduuddaa inaga dhaxaysaan dadkaa dalka dadkaynaga badan inay kontarooli karaan taasina waxay ku timid ee dhiirigelintii ee hawshaa waxaa horta inoo hawlgeliyey een, hay-adaha caalamiga ah waxayse ku timid dhiirigelintii wasiirka muddadii aan wada shaqaynaynay sababtoo ah labaatan sannadood oo ka horreeyey oo immigrationku jiray oo aan weliba anigu shaqaalaha sii- immigration ka mid ahaa heer hoose iyo heer dhexe iyo heer sare intaba aan ka soo shaqeeyey may dhicin waxyaalaha aan ku faraxsannahay ee horumarka la taaban karo ee wasaaraddu ee- ee immigrationka ciidanka immigrationku gaadhay ayay ka mid tahay waxaan eh, martidiina iyo saxaafadda halkan aad joogtaan xasuusinayaa immigration waxaa lagu yaqaanaa inuu leeyahay astaan gaara oo marka madaarada lasoo gaadho dadka socotada ay ugu yimaadaan muuqaal ka soocan dadka kale ee safarka ah iyo kuwa kale ee shaqaalaha oo immigration Een, taasina waxay noqon kartaa muuqaalkaasi grace grace baa muujin kara xaqiiqada lagama baydho waxaa idin xasuusinayaa inaan toban sannadood muddo ku dhow immigrationku grace ba yeelanba si kale uun waxay u helaan iyo jeebkooda askari jeebkiisa grace ka samaysan waad garan kartaan mooyaane iyo nin maxaan ku idhahda ganacsado tiraahdo waa bal tiro yaroo immigration oo meel muhiima joogta grace noogu samee walaaltinimo iyo waadinimo way dhacday laakiin muddadaa tobanka sannadood u dhowdhow grace ma yaray immigration Een, waxaan aan xasuusinayaa intaasna ay ka arad ay ka agar baxeen oo ay arad baxeen oo maanta immigration la garan karo muuqaalkiisa oo dadka u adeegi karaa yihiin tusaalooyinka aan ku faraxsanahay in ama- hay-addaydaasi ay qabatay la shaqayntii wasiirka awgeed ma soo koobi karo waktiga dartii dhinahaasaan ku soo gaabinayaa aada iyo aadna waad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu